wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdirashiid khaliif xaashe oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray haddana ah agaasimo ku-xigeenka machadka heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid waxaan wax ka weydiin doonaa siyaabaha ay dowladda federaalk uga faa'iidaysan karto fursadaha uga bannaan goobaha laga xoreeya al-shabaab toddobaadkan ayaa waxay u ahayd ururka al-shabaab toddobaad ay guuldarrooyin waaweyn kala kulmeen qaybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya oo ay gacanta ku hayeen iyadoo magaalada xudur ay kala wareegeen ciidamada ethoobiya kuwa kalena la filayo in lagala wareego kuwaasi oo ku yaala gobollada gado baay iyo bakool haddaba goobaha ay al-shabaabka ka baxaan ayaa in dhowaaleba waxaa lagu arkayay inay ka soo cusboonaadaan colaado u dhexeeya beelaha wadadegaan meelaha qaarna uu ka yimaado isjiidjiid xagga maamulka ah haddaba sidee dowladda federaalka uga faa'iidaysan kartaa fursadahaasi islamarkaana ay dibheshiisiin iyo maamulba uga hirgelin kartaa goobaha laga xoreeya al-shabaab dhammaan arrimahaasi ayuu nooga warrami doonaa cabdirashiid n marka ugu horeysa cabdirashiid kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka falastiin waad mahadsan tahay cabdirashiid waxaa jirta in toddobaadkan howlgallo kala duwan oo ciidamada amisom ay meelo kala duwan ka sameynayaan gaar ahaan kuwa etoobiya magaalada xudur oo kale ugu dambeysay toddobaadkan looga looga saaray xoogagii al-shabaab sidoo kalena qeybo kamida gobolka gado laga saaray laakiin goobo horena waa laga saaray maxay arrintani ay kusoo kordhinaysaa gobolladii horey gacanta al-shabaabka uga baxay maxay uga duwanaan karaa goboladan cusub iyo deegaanadan mar uun dee dawladdii dhul iyo deegaano iyo dad kusoo kordhay iyo macnaha bay un bay bay bay ufasira loo fasiri karaa marka psychologically ama maskax ahaan macnaha waa un qoladii laga lagala wareegay dhulkan waxa la isku haystay dhulka iyo dadku ahaa mar kasta qoladii lagala wareegayna dee tug baa gaartay qolada ay usoo wareegteenna dhulkaas iyo iyo deegaankaasna dee un hadda guul bay tirsanayaan laakiin runtii hadda soomaaliya dhulka un hadda dawladda ay gacanta ku hayso waa ballaaran yahay ama alis dawladda ka agdhowdhow xataa haddis iyada gacanta ku hayn guud ahaanna un kuwii hore gacanta lagu hayay iyo kuwa hadda soo wareegayaba waxaa un loo baahan yahay de in maamul iyo iyo iyo systems iyo wax shaqeyn kara ay ka hergalaan guud ahaanna soomaaliya haddii hadda guud ahaan soomaaliya o dhan waxa ugu weyn oo haysta waxa weeye hay-adihii iyo baa ka burburay hay-adihii baa ka burburay hay-adahana dee guryo iyo combyutero iyo softwares combyuter ku jira maahane waa dadka iyo maamulka iyo aragtida iyo siyaasadda iyo waxaas marka xoogaha soomaaliya un waa un ama magaalada gacanta ha kusoo gasho oo muqdisho kaloo dhowr sana hadda gacanta dawladda ugu jirta ama xudur ha noqoto ama hadda kuwa kale ha noqoto haddana ummadda soomaaliyeed oo dawladda madaxda iyo kuwa gobolka jooga iyo askarta iyo dadkao dhan haddaysan inaysan mas-uuliyaddaas sida ay tahay uqaad aysan rabin inay uqaadaan ethoobiyan uqabtay ama amison uqabata waxba ka bedeli mayso marka xoogaha sidaas soomaalidu ay ugu baahan yihiin inay macnaha ay dalkoodan inay de hantaan oo dhistaan oo oo ilaa nin ajnabiga dalkan kuuman ahayn karo kuuman dhisi karo qofka soomaaliga baa loo baahan yahay kan degmada jooga iyo kan gobolka jooga marka iyo oday dhaqameedka iyo sheekha iyo kan ganacsatada marka guud ahaan ummadda soomaaliyeed baa u baahan inay maskaxdeeda dib ugu laabato macnaha oo oo oo oo ay siday dad u noqon lahaayeen uga fakeraan marka un weli waa lakala sheeg sheegana laakiin hawlo badan baa kusii daxduugan macnaha wareega magaalooyinka ay meel u wareegeyso shaqaa la rabaa shacabkii service iyo waxtaray rabaan maxaa la yidhahdaa hadday waayaanna macnaha de un waa waa waa kuma farxayaan macnaha ama amnigii ay ku haysteen shabaabka haddii hataa dawladda intaas keliya uhayn siin weydo waxaa dhici karta inay inay dhici karta inay kuwii hore oo haystay ay ka fakeraan marka waa un runtii waa arrin un xeel dheer weeye una baahan aragti iyo iyo iyo iyo rabitaan iyo juhdi iyo iyo hagarbax taasna waa mid un shacab iyo dawlad iyo iyo kaadirba laga rabo marka maxay tahay in in in la sameeya haddii mar ay milatarigu galaan magaalo oo laga saara al-shabaab maxaa ugu baahi badan oo dadka iyo deegaankuba u baahan yihiin runtii dawladdu markay magaalooyin galayso waraaqaha waa ugu qoran yihiin wixii la samayn lahaa oo hadda kama maqana wixii la samayn lahaa way ogyihiin amniga in horey laga sugo in loo baahan yahay shacabka in services iyo khidamaad loo qabto waa loo baahan yahay in macnaha dee dadka ciidanka meesha soo gala laftigooda ciidan discibliin iyo akhlaaq kusoo galay in noqdaan waa loo baahan yahay waa in isbedel meesha waxaad kusoo kordhisaa oo ninkii aad ka qabsatay wax ka wuxuu ku hayay wax ka fiican la timaadaa waana u qoran tahay dawladda waana u qoran tahay bal dadkan loogu yeero international communitiga ama bulshada caalamka xataa laftigoodu aad bay arrimahaas hadda ugu baraarugsan yihiin oo waxay dhahaan winning the hearts and the minds of the people ama in dee qalbiga dadka la hanto oo waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo oo magaalo kasta duruufaheeda ka jira qaar baa biyola-aan ka jiraan qaar baa maxaa la yidhahdaa shaqala-aan ka jirta xata ka baxday marka waa la yaqaanaa wax qoran oo hadda adduunka o dhan lagu ogyahay weeye oo afghanistan iyo ciraaq iyo meelo badan ba laga laga hirgeliyay iyo wadamadan afrikaanka wixii loo baahan yahay waa la yaqaanaa services iyo khidme iyo wax kasta loo baahan yahay wixii haddaan marka haddaan haddii haddaan resource loo hayna lama samayn karo haddii rabaan waraaqaha ku qornaadaan laakiin un un un un shacabka laftigiisana hadda un labaatan sanay barteen oo aan iyaga ay isku tashanhayeen waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyo nabadgelyada dawladda haddii sugto askarteedana laga nabad galo waxaa dhici karta shacabku inay iska soo celceshadaan maxaa la dhahaa noloshoodii hada sida muqdishoda ka muuqato guryahoodii ay deeac tirteen oo kariysteen oo nolol xoogaa usoo noqnoqotay marka waa arrin dadka deeqbixiyaasha iyo dawladda soomaaliyeed iyo ciidanka laftigiisa maxaa la yidhahdaa iyo shacabka waa laga marwatan kalena inaan meeshii laysku qabsan oo qabyaaladii iyo beelihii iyo kooxihii iyo wixii haddii hadda meeshii conflict kale oo oo lagu kala tartamahayo qaniimo loo arko wixii ama wax hadda soo dhacay oo lagu kala tartamahayo oo taas laftigeeda coladeeday leedahay marka dawladdana siyaasad waasaca iyo iyo hoggaan toosan iyo dad mas-uuliyiina meesha joogaa looga baahan yahay dadka deegaanka laftigooduna inaysan hadda wixii ku kala qamaamin oo sidii meeshii loo kala qaadqaadan lahaa lagu lagu mintidin deeqbixiyaashana inay de wixii ay ugu yabahoen oo maalin basheegi jireen ay siiyaan sababto hadda soomaaliya one point eight billion euro waa loo ballan qaaday lix bilood ka hor shirkii bruxelles haddana lacagta dawladda gacanteeda lasoo gaarsiin ama dalka la keeninna dee un laftigeeda waxyaaba badan oo hadda waraaqaha ku qoran baan hirgeli karin waxaa jirta in inta badan marka ay al-shabaabku ay ka baxaan deegaan ay gacanta ku hayso oo ay gacanta dowladda soo gasho dhowr arrinaa ka dhacdo ah in maamuladii la isku qabsado ciddii madaxda u noqon lahayd ama hogaamin lahayd in qabiiladii ay maaragtay dagaal iyo dhibaato iskula soo jeestaan deegaanadaas si wada deganaa labada shabeellaba waa ay ka dhacda horaa loogu arkay maxaa is leedahay arrimahaasi waa ay sababayaan maxayse dowladdu ka qaban kartaa si arrimahaas looga hortago waxa ugu weyn walaal soomaaliya hadda waxaa loo waxaa dadku u qaabaysan yihiin hab qabiila hab qabiila loo qaabaysan yahay hadda macnaha sida keliya hawl ama maaragtay baarlamaanka wax lagu kala qeybsaday ama kuraasta waaweyn dowladda loo kala qaato beelaha weli layahay soomaaliya waxay u baahan tahay in barnaamijkaas loo gudbo barnaamij xisbi oo kale ah iyo aragti iyo mawaadi oo markaas mawaadi'dii lagu hogaamin lahaa dalka ay dawladda soo dhigto soo bandhigto dadka kale oo fikradda dawladda fikrad ka fiican inay hayaan aaminsanna ay soo bandhigaan marka inta qabiilkan lagu jiro oo aan xisbiyo iyo aragtiyaal oo markaas development iyo horumar dhaqaale iyo arrimaha bulshada sidii wax looga qaban lahaa iyo waxaas aan imiska lasoo saarin qofka meesha ugu yaro ugu daqsa badan oo uu salka la geli karo waa qabiilkiisa meeshiina waa banaan tahay waana la wada degaa laismana tirin sida loo kala badan yahay lama yaqaan dad ba hadda markay shabaabku joogaan ay shabaabku empower gareeyeen awoodii gacanta ugeliyeen kuwo kaley macnaha markii hore talada inay hayn jireen aaminsan kuwa inay u badan yihiin aaminsan marka guud ahaan waxyaabaha laisku haysto o dhan waa qabyaaladaas ba hadda indhahaas okyaalahaas qabyaaladaa la qabaa marka waa in sida ugu dhaqsaha badan baarlamaanka iyo dawladdu loo gudbo barnaamij macnaha ideology ama mabaadi iyo fikir siyaasadeed oo oo xisbiye iyo lagu lagu kala tartamayo haddii kale qofka qabiilkaasa ugu dhibyaar inuu wax ku organize karaysto meeshiina waa banaan tahay ku qabsi ku qadimaysida iyo aan ku habsada iyo anaa markii hore u badnaa iyo hadda anaa tabar haysta iyo waxaasoo dhan baa meesha soo gelaya tan kalena siyaasiyiin aan runtii macnaha un iska qaraabanaya baa markay dhici karto xamar iyo iyo iyo national politicska inay ay ay macnaha ay ay fursad ka waayaan inay gobolada macnaha ula wareegaan dhaqdhaqaaqoodii iyo iyo dano dhamacoodii siyaasadeed marka xoogaa runtii shacabka soomaaliyeed oo guud ahaantiis iyo iyo gaar ahaan qeybta siyaasadda ku jirta baa wax badan ka khaldan yihiin oo macnaha xoogaa waxaa moodaa in macnaha si un si deg dega wax loo kala dadafahayo oo labaatan sano soddon sanana dhici karta ummadda soomaaliyeed inay tiih la gelinayo marka un laakiin hadba ninkii gacanta talada ku haya iyo dawladdan iyo dadkaasa hagid iyo leadership iyo hoggaan iyo fikrad fiican aan wax lagu soo horan karo iyo wax lagu kala dabari kara ayagaa laga rabaa marka ma ku muuqataa in inta aanba howlgal la qaadin ay fiicnaan lahayd dowladda in qorshaheedii iyadoo diyaar uu u yahay inay fuliso ciday rabtaba hala kaashata ama ururada bulshada em, ama hay-adaha kale ee arrimaha dib u heshiisiinta iyo dhismaha ka shaqeeya ha noqote in marka hore iyadoo aanay qeybahaas kala diyaar ahayn inaan marka horeba magaalada ciidan ahaan lagu gelin oo aan laga saarin kooxaha haysta ilaa wixii kale ee lagu bedeli lahaa ay diyaar yihiin ma u aragtaa in howlgalkan lagu fududaanayo iyadoon wixii kale aysan diyaar ahayn wallahi hob- howlgalka in la galo waxaa keenaya eh, amni darrada keenaysa oo b- beys ama bar lagaaga soo duulaya maalin kasta waxaa dhici karta inaad is- inaad istiraatijiyad eh, ama dadka is- istiraatijiyada istiraatijiyada milatary ku- ku fakaraya inay isdhahaan falaartan bal iska iska fujiya Eh, laakiin waa daruuri saa sheegtay inay eh, ay jiraan macnaha maxaa ka dambeeya maxaa ka dambeeya markii meeshaan la qabto waana qoran yihiin anigu intaan xataa markaan dawladda ka tirsanaa waa arki jiray waa qornaayeen wax kastoo la sameynaya iyadoo qoran oo carabi iyo ingiriisi iyo soomaali ku qoran baa la hayay laakiin sometimes wixii in la fuliyaan fududayn dad baa gudihii jooga dawladduna barnaamijkan hadda federalismka la leeyahay eh, dadkii deegaanka jooga laftooda talada waxbay ku leeyihiin oo dadkii meesha jooga waa tala leh dadkii waan isku tala ahayn marka siyaasiyiin oo oo dee doobinaya oo dana leh dhowdhow dana dhowdhow badan lehna waa wixii baa ka dhex kalluumaysanayaan marka wax waa la qori karaa laakiin dadka oo talada ay khuseyso ama stakeholderska la yidhaha waa talada ka batay deegaankii bay joogaan dowladihii ajnabigaha waa jooga oo wax macnaha ama kuwa meelaha qabanaya kuwa donorska marka runtii laakiin hogaanka soomaalidu wax waa muujin karaan waana fiican tahay marka hore aan magaalooyinkaas la gelin inta ay khuseyso oo dhabta ah eh, in in in talada ay isku soo dhaweeyaan kuwa kaleo ka walaaqi karana inay haddii wax la- isla meel dhigi karaan isla meel dhigaan haddii kalena un ay talo uhayaan oo de- macnaha scenarioska kala duwan oo dhi- dhici kara marka eh, mar- mararka qaarkood in la howlgalo waxaa keenaya arrimaha amniyo ciidanka iyo securityga talada keenaya laakiin un un dawladdu guud ahaan waa tabar yar tahay waa tabar yar tahay oo magaalooyinka hadda ay hayaan baa macnaha waxyaaba badan ka daa- macnaha ka ka kala daadsan yihiin Eh, waana runtiina tayada tayada dadka dadka hadda siyaasadda ku jira oo soomaaliyeed oo dadka madaxda sarsara maahan kuwa hoose oo deegaankaas kuwa jooga hadday dadka ganacsatada iyo bul- sa hadda dhehaysa bulshada rayidka iyo culimada iyo wuxoo dhan ahmiyad u arki lahaayeen in magaaladaas markii la xasiliyo eh, xasi- xasi- xasilinaan laga helo horeyna loo socdo waxyaaba badan baa la qaban karaa laakiin un wax iska wada beelaha oo cid ka naxaysa aan jirin cidka dadka ku eh, ku hadda ku hawlanna ay dad un dee siyaasad iyo wax kala wax kala wax kala goosanaya camal ay yihiin baa dhici karta marka aniga eedda hadda dad gooniya uma saareen guud ahaan dadka siyaasadda ku jira oo kuwa degaamada iyo degmooyinka iyo iyo dadka dhaqaalaha ku dhex- ka sama ka dhex samaya carradaas iyo dadkao dhan baa loo baahan yahay inay mas-uuliyad dareemaan mas-uuliyad iyo xanuun iyo iyo laxijeclo iyo isceebaysi la isceebaysanaya maalin ba leeyahay maxaa la dhahaa dad baa wax noo qabtay kuwaa ka baxay kuwaa noo qabtay soomaalida guud ahaan looga baahan yahay falastiin inay inay macnaha dee inay xogaas dib isugu noqdaan oo hawlahooda ay siay dad u noqon lahaayeen ka fakeraan laakiin ethoobiyaanku magaalada waa galayaan stationka iyo xidhihii ciidamada iyo afarta koonar iyo dhowr baray samaysanayaan magaaladaas dadka nool iyo dadka ku- ku dhex jira iyo dowladda soomaaliyeed oo hadda mas-uuliyadda haysa dadkaasaa loo baahan yahay inay aragti dheer la yimaadaan oo aragti aragti dheerna waxaa lagu gaari karaa barnaamijkan qabiilkana in laga baxo aragti siyaasadeed iyo xisbiye iyo dad fikrado kale oo nool oo waxbarashaan ka shaqeynaya beerahan falaynaa iyo waxaas miiska lasoo saaro markaas waa laga bixi lahaa qayladan iyo reer hebel baasaan yeelay iyo dhulkii waa lala wareegay iyo waxaan laisku beer laxoodsanaya ama dadka lagu lagu kicinayo macnaha En, marka dhinaca kale al-shabaab haddii ay mar waayaan magaalooyin muhim u ah amaba ay adkaataba in ay sida ay gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hadda ay ugu dhex nool yihiin ay ugu dhex noolaan waayaan oo ay ka howlgeli waayaan muxuu noqonayaa mustaqbalka al-shabaab al-shabaab way og yihiin magaalooyinka dalka oo dhan in laga qabsan karo kuwaana dagaalamaan hadda magaalooyinka xamarna way iskaga bixeen baydhabo way iskaga bixeen beledweyne way iskaga bixeen buurxa kabo iyo way iskaga bixeen haddana haddii lagu su- subaxii haddii lagu dhaqaaqo maxaa la dhahaa magaaladan hadda ay baraawo oo ay joogaan way isaga baxayaan way og yihiin inay dad uga dhintaana ma rabaan Eh, barnaamijkan ayagu dadkan oo ay eh, macnaha eh, reer galbeedka u yaqaanaan inay iska dhiig bixiyaan bay rabaan amisontan meesha lagu hayo mushaar laga bixinayo guul bay u arkaan in dhiigbax u socday u arkaan Eh, maxaa la yidhahdaa marka magaalooyinka iska noqonayaan dadkoodii eh, gurdan raaca u raacay iska kala tegay leeyihiin kuwooda amniyaadka iyo inta u muhiimsan bay qaarna meelo eh, dee ku dhabacda dhahayaan oo noogu noogu dhuunta eh, ku dhufuuka dhaqaaqda way sameynayaan qaraxyadan iyo ishaligidan hadda meel iyagoo ee, dhimasho ku talagalay ay gelayaan way wadayaan marka al-shabaab ayaana way iska macnaha way iska un ee, way ku talagaleen in laga qabsan karo magaalooyinkan hadda waana way kuwii horena ayagaa isaga baxay tabarna uma hayaan taangiga marku soo dhaqaaqo oo amison qore ay ku ridaan oo taangiga ku daloodiyaan ma haystaan marka intooda xoogaas dhahaysay macnaha qaar oo iska dhindhimanayaan markay dagaaladaas ka galaan laakiin inta kale way kala baxayaan baadiyahay ku jiraan xoolahooday haystaan magaalooyinkay qaarkood kusoo laabteen laakiin haddana un dawladda waa ka tabaryad yihiin laakiin dawladda waxaa laga rabaa hadda kahor kissenger henry kissenger baa dagaalkii vietnam laga sheegay inuu yiri dawladduna macnaha haddii mucaaradka dee iska iska aamusin weydo oo ka adkaan weydo waa jabtay dawladda haddii mucaarad ku furan yahay ama mid hubaysan ha noqdo ama mid macnaha specialkan hubaysan oo kale waa mar manaa ciidankii haddii maa ciidan kale oo oo oo aan ciidankii dawladda ahayn ka ag furan yahay ama shabbaa gaaray buu yidhi mucaaradkuna waa guulaysteen buu yidhi intayba nool yihiin marka istraatijigaasaa dhici karta inay ku talagalayaan laakiin guud ahaan dawladda way ka tabarritaan sumcaddii iyo iyo taageeradii shacabkana ma haystaan iyagoon dhaqaalihii iyo magaalooyinka haysan jireen iyo wixii ay haysteen hadda saas uma haystaan laakiin madaxdooda oo kale cabdirashiid xaggee tegi karaan ay ku dhuuman karaan waa waa wa wa wa wa waa dhab in askarta kale ay kala dhuudhuuman karaan ama dadka dhexe laakiin madaxda sarsaroo kale sida sida axmed gudan oo kale xaggee aadi karaa mukhtaar robow iyo axmed gudana hadda iskuma imaan karaan gobolladii ay ku jireen ay ku dhuumaaleysanayeenna waa loogu soo galay xaggee kala aadayaan hadda ayagu ayagu qaarkood baa wadhici karta de magaalooyinka waaweyn oo soomaalida ama puntland ha noqoto ama somaliland ama muqdisho ha noqoto ama meelaha lamidkaa inay iskaba joogaan qofku inuu guri gaalo kuma kuma adka baadiyahana amison magaalo kasta iyo tuulo kasta hadda magaalooyinka waaweyn bay amison qabteen kadib tuulooyinkii iyo degmooyinkii iyo magaalooyinkii iyo meel kasta waxaa dhici karta inaan iyo baadiyahaba la qaban karin aba mansuur maxaa la dhaha amrikiba xooluu ku raacanayo lo-bu ku raacanayo maxaa la dhaha duurka maxaa la dhaha bay iyo bacool marka baadiyahaas iska aadi karaan soomaaliya jawila isaga noolaan kara way qofku intuu duurkaa iska galo iska xabkaysan karo haddana laakiin hadda ayago ciidankooda iyo tuulooyinka iyo meelaha ufurfuran iyo siay magaalooyinka waaweyn xataa ugu ilbixeen inay ugu dhex jiraan iyo hadda niman oo macnaha maalmahan umalayn maayo in macnaha ay meel cag dhigaan niman hadda waayi kara ilama ahan osama bin laden ba intaas macnaha agdegay base military oo dawladda bakistan leedahay uu iska agdegay marka qofku hadduu rabo inuu dhinto wuu dhuuman karaa intii ayaana laakiin un aniga hadda ma filaayo in macnaha ay hadda khatar haddii hataa laga qabsado baraawe iyo meelaha lamidkaa laga qabsado tuurkaasaa laisa galaya soomaaliya oo intaasoo kun oo kilomitr waayo qofku waa iska socon karaa beelaha halkaas beer isaga falan karaa xoolana ku dhaqan karaa hadduu rabo hadduu rabana magaalooyinka waaweynba magaa meel ka kariisanaa marka anugu u malayn maayo hadda maalmo inay macnaha maalmo yar u harsan yihiin u malayn maayo waa mahadsanta cabdirashiid waaya
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi agaasimo ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee heritage oo qadka telefoonka iigu warramaya isagoo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada tan intaan dib dambe dhegaystayaal ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo